masjidka Quba oo dhismihiisu ka socdo degmada Burtiin Lehay gaar ahaan xaafadda Wadajir ayaa haatan maraya meel dhexa kaas oo u baahan dhamaystir masjidkan Quba oo ka kooban qaybo badan ayaa u baahan in la dhamaystiro maadaama qarashaadkii lagu dhisi lahaa uu go'ay haddaba waa kuwan qaar ka mid ah culammada iyo guddiga masjidka gacanta ku haya oo muslimiinta ka codsanaya inay ka qayb qaataan dhismaha masjidkaasi oo shumaya shubkii sare oo sare oo saanqaafka ahaa ilaah baan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaalaa ee halkaas soo gaarsiiyey waxaan is leeyahay shaqadaasi waxay socotay muddo saddex bilooda disembar dhowr iyo labaatankeedia masaajidka la dhagax dhigay maantana dhowr iyo labaatankii maaris baan maraynaa waa saddexdaa bilood inta uu halkaa ku soo gaaray ilaahay baa gaarsiiyey allahaasaa mahad iskale waxaan kaloo u mahad celinaynaa dadkii ehelka ahaa muslimiintii halkaas soo gaarsiiyey waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay maalkii aad la baxdeen miisaanka xasanaadka idinku daro runtii sadaqa aad qaali u ah oo meel qaali a gashay weeye sida la sheegay baahida masaajidku waa badan tahay ajar la miduu helayaa walaalayaal markaa fursaddaas daabigaa oo aynu hubin inaynu isla heli karna maanta taynu haysanoo kale sida aad ujeeddaanba masaajidkii okaa halkaasu maraya wixii qarash ahaayoo loo hayeyna waa ka dhammaaday waa jaanis iyo fursad masjid ilaahay oo qarashkii ka dhammaaday in ilaahay ku waafajiyey inaad ka qayb qaadatid oo dadka dhammaystiraya aad ka mid noqotid fursad ilaahay bixiye weeyaan waa la yidhi sida adduunka markaan joogno maalgashiga loo sameeyo saasoo kaleba aakhirana maalgashiga loo sameeyaa beyd baydadka ilaahay ka mida inaad maalgashi ku samaysid oo aad gashatid oo xaalkiisu halka aa u jeeddaan uu marayo shubkii kore la saaraya maanta oo runtii khashaad fara badan iyo dhaqaalo fara badan ay ku baxayaan walaalayaal allaha idin barakeeyo mu'miniintii halkaas soo gaarsiiyey masjidka oo dhaqaalahooda maaragtay u huray waxaan leenahay allaha idin barakeeyo allaha idin barakeeyo haddana masaajidku wuxuu u baahan yahay in la dhammaystiro mahan markii ugu horreysay oo culummada degmada burdin leh ay codsadaan in laga qayb qaato dhismaha masjid laga hirgelinayo degmadaasi